deegaanka qaamqaam waa mid ka mid a deegaanada dhaca waqooyiga magaalada kismaayo waxaa laga daafuray garoon sallaxa kaas oo dhallinyarada xiiseeya ciyaarista kubadda cagta iyo daawashadeeda ay baahi weyn u qabeen hirgelinta garoonka munaasabadda lagu daafuraya garoonka sallaxa cusub ee deegaanka qaamqaam waxaa ka qaybgalay maamulka deegaanka bahda sbootska deegaanka qaamqaam iyo deegaanada kale iyo weliba guddoomiyaha garsoorayaasha jubbaland deegaanka qaamqaam waxa uu noqday deegaankii ugu horreeyay ee laga hirgeliyay garoon sallaxa deegaanada hoos yimaada degmada kismaayo waxaana garoonkaasi xariga ka jaray guddoomiyaha deegaanka qaamqaam isagoona halkaasi hadal kooban ka yidhi runtii aad baan ugu farxsanahay maanta inaannu ka xadhig jarno istaadiyow qaamqaam maanta inaannu xadhigka ka jarno waa hawlaan ku faraxsanahay aadna aan u soo dhowaynayo isleeyahay wax badan bay ku soo kordhinaysaa deegaanka xagga sharaftiisa iyo baahidii loo qabay oo dhallinyaradu ay u aadaysay ciyaaraha meelo kale oo deegaanka ka baxsan sida kismaayo iyo meelaha la midka ah inay kaga kaaftoomaan oo ay ka helaan ay ku heleen deegaankoodii waa hawl soo dhowayn leh waa hawl aan ku faraxsanahay dhanka kale guddoomiyaha garsoorayaasha jubbaland mudane maxamed cabdulaahi esale ayaa munaasabadda ka sheegay inuu ku faraxsan yahay in deegaanka uu yeeshay garoon sallaxa isagoona sheegay in baahi weyn ay u qabeen dhallinyarada deegaanka niyo wax lagu farxa weeye in garoon laga furo sallax tuuladan qaamqaam staadium qaamqaam wax baahi loo qabay dhallinyarada u qabeen weeye waayo dhallinyarada waxu aad jireen sallaxyada magaalooyinka ka fogfog maanta waxaa ku soo kordhay sallax cusub in tuulada qaamqaam lagu soo maarata laga sameeyo haddaan nahay annagu bahda sportiska khaasatan dadka sportska ka dhex shaqeeyo waxaa waay farxaday noo tahay sportska waa isdhexgal weeye waayo tuulooyinka waa arateen wax badan baa ka maqnaay oo xagga horumarinta ah waxaad moodaa bilow inay u tahay insha allah waxaan rajaynaynaa in lagu dadayan doono tuulooyinka isku dayan doonaan waayo roog garoonkan laga dhiso waxay macnaha u tahay goobeen oo kale iyo istanbul oo kale iyo ontey oo kale tuulooyinka ku dhow waxaa laga yaabaa in habeenkii ku cawaystaan xilli fiican iska tagi karaan xilliga doona imaan karaan ugu dambeyn guddoomiyaasha sportska deegaanada qaamqaam iyo goobweyn iyo mid ka mid milkiilayaasha garoonka ayaa soo xiray hadalka iyagoona si guud uga hadlay baahida garoonkan iyo weliba sidoo kaleeta deegaanka looga qabay sallaxaanaytu baahi weynaan u qabnay baahidaasoo ah macnaha aan sallaxa u aadi jirnay gaari aan tagtiraysan jirnay kismaayaan aadi jirnay haweenkiina meeshaan ku soo dhex jirnay suuxiyan ka soo tegi jirnaa imaan jirna halkaan hadda maanta alxamdulillahi rabbilcaalamiin oo ilaah mahad iskale oo nuu turta geliyey ilaahay ka sukoona waxaa aga mahad celinaynaa ganacsatadii macnaha isku xilqaantay inay sallaxa macnaha tuulada ay oga furaan dhallinyarada sportaska qaamqaam waana ku bogaadinayaa anigu waa gudoomiya sportaska deegaanka goobeen maslax maanta waxaa halkaa laga furay salax salaxaasoo ah saxa salax qiimo badan oo dhallinyarta wax badan ka celin doono sidii maanduuriyaha iyo draagiska waxa lamid ah ee qaadka marka insha allah waa ku faraxsanahay salaxayna halkan laga furo waana soo dhaweynaynaa haddaan nahay dhallinyarada deegaanka goobeen waxaan nahay ragga dhallinyarada is xil saaray oo isu xilqaama ma garanaysaa in magaalada qaamqaam ay ka hal abuuraan salaxan waxaan ilaahay ka rajaynaynaa subxaana watacaala waxyaalaha dhidhiman ee tuulada ka maqan iyadan sidaan si lamid aan u qabanno hadduu ilahay nafta baaqi nooga dhigo